فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah dowladda federaalk oo mas-uuliyiin iyo ciidamo maanta ka dejisay garoonka diyaaradaha degmada garbahaarey islamarkaana ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah hogaamiyaha markii saddexaad isku caleema saaray magaalada kismaayo ee axmed madoobe waaliga gobolka hiiraan oo ka warramay mashaariic horumarineed oo gobolka laga hergeliyey iyo arrimo kale oo muhiim ah sidoo kale waxaad barnaamijka dhuuxa caawa ku dhagaysan doontaan warbixin soo gudbinayso nuxurka mawduucii labadii habeen ee lasoo dhaafay aad ku dhagaysateen barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo ka warramayay imaaraadka iyo cadowtooyadiisa muslimiinta waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo xubintii caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa hagaag waa habeennimo arbaco ah oo taariikhda hijiriga ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku aadan lix iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada aad ku maqasheen horudhaca barnaamijka iyagoo faah-faahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku horumarna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay gelinkii hore ee maanta waxaa magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag laga maqlay rasaas aad u xoogan oy fureen ciidamada maamulka isku magacaabay somalilan ilawareedya ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay rasaasta iyo ciidamada maamulka la baxay somalilan ku fureen dadka shacabka ah wararka aynu helayna ayaa waxay sheegayaan rasaastan ay ku dhinteen afar ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen kuwo kale dowladda federaalk ayaa mas-uuliyiin iyo ciidamo waxay maanta ka dejisay garoonka diyaaradaha ee degmada garbahaarey iyadoona ku dhawaaqday dagaal ka dhan axmed madoobe guddoomiyaha gobolka ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland balse haddala safan dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir iyo ciidamo uu watay ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha ee degmada garbaarey oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xabashida etoobiya shir jaraa'id oo ku qabtay garoonka diyaaradaha ee garbaarey ayuu shimbir waxauu muddo afartan sideed saacadood ugu qabtay guddoomiyeyaasha gobolka gado inay ku caddeeyaan mowqifkooda oo ay la safadaan axmed madoobe ama dowladda federaalka islamarkaana aysan jirin meel dhex oo la istaago dad badan ayaa shuhaada iyo dhaawacyo ku noqday duuqiimo bahallima oo ka dhacay marinka khaza saacadii la soo dhaafay waxuu marinka goodoonsanee khaza martigeliyey duuqiimo aad u xoogan oo xagga cidhka ah kuwaasoo ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaanay duuqiimaani si isku mid a u duqaynayeen dhammaan manaadiqda kala duwan ee waqooyiga iyo si guud ahaan marinka khaza gooba ay saacadii la soo dhaafay duuqiimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadda zaytuun magaalada beytillaahiya xirada jabaaliya annusayraad iyo magaalada khaza waxaana dhammaan duqeyma halkaasi ka dhacay ku sheeday sida la soo warinayo in ka badan labaatan ruux halkae dhaawaci kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale waxaa sidoo kale jira xasuuqyo tiro badan oo ay geysteen ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda alburhaan ayaa ka hadlay warar sheegaya inay wadahadal la galayaan xoogaga arasef ama dacmu sariic hogaamiyaha milatariga ee suudaan cabdifataax alburhaan ayaa beeniyey jiritaanka warar lisla dhex maraya oo ku saabsan inay wadahadal la galayaan xoogaga arasef ee dagaalka baan kula jira ciidamada milatariga ee dalkaasi wuxuu caddeeyey in ciidamadooda ay ka go'an tahay inay horu sii wadaan cidhibtirada maleeshiyaadkaasi qoraal uu ku soo daabacay barta facebooka ayuu alburhaan ku sheegay in lagu baaqo shir lala yeesho xogaga siyaasadeed uu yahay mid qaldan hadalka alburhaan ayaan imaanaya dhowr maalmood kadib markii ciidamada suudaan ay shaaca ka qaadeen inay dib ula wareegeen xarunta ciidamada qaybta toban iyo toddobaad ee magaalada sanja ee xarunta gobolka sanaar militariga yuhuuda ayaa shaaca ka qaaday inay gaareen webiga laydaaniya ee koonfurta lubnaan ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarada ku qaaday koonfurta waddanka lubnaan ayaa waxay ka dhawaajiyeen in ciidamadooda ku sugan lubnaan ay gaareen webiga laydaaniya ee koonfurta waddankaasi dhaca iyadoonay halkaasi ciidamada yuhuudda ku qarxiyeen guryo iyo goobo kale oy dadka barakacyaashan ee lubnaan ku hooyanayeen sida ay soo warinayso warbaahinta dhanka kale ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa duuqiimo xooggan ka fuliyey dhulka uu maamulka gumaystaha yuhuudda xooga ku haysto waxaana duuqimahaasi ay geysteen waxyeelo kala duwan iyadoona subax iyo waree maanta duuqimo ka dhacay dhulka maamulka yuhuudda xooga ku haysto ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo ka mid ah yuhuudda xooga lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta ee falastiin ciidamo ka tirsan xukuumadda islaamabad ayaa lagu dilay gudaha waddankaasi iyadoona isku soo baxyo dhigeen dad taageeraya wasiirkii hore ee waddankaasi cimraan khan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda bakistan ayaa waxay sheegtay in afar ruux oo ka mid ah milatariga waddankaasi lagu dilay iska horimaadyo ka dhacay magaalada caasimadda waa waddankaasi islaamabad waxaanu iska horimaadadani u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale dadyo taageeraya ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi cimraan khan ciidamada ammaanka ayaa isku dayeyey inay kala ceeliyeen dadkani taabaxsan cimraan khan ee isku soo baxyada dhigayey islamarkaana waddooyinka ku gubaya taayarada baabuurta wariyaasha ku sugan halkaas ayaa waxay soo tabinayaan in ciidamada ammaanka ay adeegsanayeen gaaska dadka ka helmaysiisa halka booliiskan ay rasaas noolnool isticmaalayeen dadka dhigaya isku soo baxyada ee taabaxsan cimraan khan ayaan ahaa kuba hubaysan sida ay warar ku sheegayaan ugu dambayntii askar yuhuudu ka tirsan ayaa lagu dhaawacay weerar gaarijisinna oo ka dhacay daanta galbeed wararkee naga soo gaaraya magaalada alqaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed ayaa waxay ku waramayaan in halkaas uu ka dhacay howlgal gaarijirsinna oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay deegaanka bani naciim ee waqooyiga magaaladaasi waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda howlgalkan barakeysan ayaana ku soo aadayaa iyadoo ciidamada maamulka yuhuudda ee magaalada alkhaliil ka wadaan gobod falle kala duwan oo ka dhannaa dadka shacabkii aan waxba galaabsan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa nagaynta
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag dowladda federaalka ayaa maanta mas-uuliyiin iyo ciidamo waxa ay ka dejisay garoonka diyaaradaha degmada garbaharey iyadoona ku dhawaaqday dagaal ka dhana hogaamiyaha markii saddexaad isku caleema saaray magaalada kismaayo ee axmed madoobe ay noo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali kadib markii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe uu ka baxay shir madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu muqdisho ay ku lahaayeen oo puntland ay ka maqnayd kana horyimaday qorshaha siyaasadaysan ee madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay oo howlgelidda doorashooyin qof iyo cod ah waxaa sii xumaanayay xiriirka siyaasadeed ee labada dhinac oo awalba aan wanaagsanayn axmed madoobe ayaa ku dooday in doorasho uu qabsanayo si uu mar saddexaad kursigu ugu fadhiisto waxaana xildhibaano uu soo xushay shan iyo labaatankii bishan nofembar ay madaxweyne ugu doorteen gudaha magaalada kismaayo iyadoo awalba hore loo sii ogaa in asigu uu soo noqon doono murashaxiinta kale ee la tartamayana ay magacoyaal yihiin intii uu doorashada ku howlanaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo muqdisho fadhigiisu yahay horeyna u ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee maamulka ayaa asigoo ka shidaal qaadanaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu maleegay dhagaro badan waxaanuu la wareegay qaar ka mid ah ciidamadii axmed madoobe iminka deegaan xeebeedka raaskambooni waxaa isku hor fadhiya oo isu muuqda ciidamo labada dhinac kala taabacsan kuwaasoo qaarkood madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ay diyaarada ka soo saareen magaalada muqdisho qaarna axmed madoobe uu kismaayo doomo iyo laashash kaga soo daadgureeyey waxaana xusid mudan in ciidamadii halka jubbaland horay ugu joogay ay dowladda federaalka oo tashkiilsatay in ka mid ahna iminka ay axmed madoobe u soo noqdeen labada dhinac ayaa gorgortan xoog leh waxa ay la gelayaan ciidamada iyadoo ballanqaadyo loo samaynayo sida dallacsiin iyo weliba dhaqaale taasina waxay lababogleyn ku ridday askarta iyo saraakiisha qaarkood iyadoo mid waliba hadba dhinac eegayo saraakiisha ayaa iminka waxay helayaan dhaqaale mug leh inkastoo ay suuragal tahay in ha dhowto akoonadooda laga daba tago taliyaha ciidamada jubbaland ee raas kaambooni buurgaabo iyo weliba kudhac kuna magacownaa guddoomiyaha degmada badhaadhe inkasta oo degmadaas xarakada shabaab ulmujaahidiin ay maamusho ayaa ah ninka ugu sarreeya ee axmed madoobe lagala wareegay islamarkaana dhabarjebinta ku sameeyey maamulka axmed madoobe iminka waxa uu sheegayaa in ninkaa xilkaa uu ka eryey laakiin waa goor xere iyo fanaal ay kala dhaceen oo safka cadowgooda uu galay shalay iyo maanta raaskambooni ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa diyaarado lagu geeyey waxaana dacisoobay qorshe axmed madoobe oo ahaa in ciidamadiisu ay ka shaqeeyaan in maanta aan diyaarada ka soo degin raaskambooni ciidamada ishor fadhiya ayaa dhinac weliba loo dhammaystiray saanadda si kan kale uu afka ciidda ugu daro iyadoo saraakiisha ay la soo hadlayaan dad madaxa oo ewal taleefanada in ay ka qabtaan ay adkeed amaba lambaradooda aanay haynin qaar ka mid a ciidamada axmed madoobe oo ka diray magaalada kismaayo ayaa waxaa la sheegay inay u gacan galeen ciidamada dowladda federaalka ah ee raaskambooni ku sugan wararka qaar waxa ay sheegayeen in doontii ay saarnaayeen ay la luntay shidaalkuna uu ka go'ay waxaase jiri kara qorshe kale oo siyaasadeed iyo in ciidamadu ay iskood ugu tageen waxaa la arkayay ciidamada dowladda federaalka oo ciidamada axmed madoobe hubka kala wareegay islamarkaasina ka tirsanaya ciidamada jubbaland waxa ay baraca yimaan ka joogaan gobolka inta kalena waxaa ku faafsan xarakada shabaab ulmujaahidiin iminkana culays kale ayaa dusha ka soo koray sidaa awgeed axmed madoobe waxa uu saraakiisha faray in xero weliba ciidamada jooga ay hegankii ugu dambeeyey geliyaan ciidanka jubbaland may maqlaysiin may maqlaysiin saacaddaa laga bilaabo istaanbay haaba saacaddaa laga bilaabo istaanbay baatiin halkan waa deegaanka qooqaani oo askarta joogtay la amray in mid waliba qoriga liifkiisa uu ku gambado nin walbo qorigaada iyo booshkaada hayso wax kastaa dhici kar wax kastaa dhici kar istaanbay hala ahaado dee in la isbarto unbaa fiican xasan sheekhow aqoon iskuma kaana dhinno jubbaland iyadoo inta ka yar baad isku dayday waad ku sharaf waaysay saakana annaga quwadda afrikaan la midna nukleerkii kim jong un besin baa naga maqan ciidanna waan haynaa cududna waan haynaa maxaan rabaa halkan inaan fariin kale oga diro ilmaha yaryaree la soo qaldaya waalidiinta dhashow maxaan idin caddaynaynaa askarigii intuu qori soo qaato jubbaland soo aado inuuna qorina idinkugu dhaaran hala ceshto ilmaha ilma yaroo daraagiis qabaana ee daroogistayaal oo diyaarado la soo saarsaarana ragay wax ka qabanayn ma nihin haddana maxaan rabaa xamse cabdibare inaan la hadlo xamsow hal geelada boqol ku tahay shalay axmed madoobe kursiga ku geeyey iyo jubbalandna wada socoto saakana diyaarado ciidanaad ku soo weerartay waxay ku dhaxal siisaan arki doonnaa waxay ku dhaxal siiso yaan arki doonnaa annagu diyaar baan nahay nabaddana diyaar baan u nahay sharkana diyaar baan u nahay dee jubbaland baa nala dhahaa digdigna waxba nagolama qabanayo caga jugleyna waxba nagolama qabanayo bale waxay ku dambaysaan arki doonnaa adigana diyaaradaha ku soo qaad annagana aan boholayno annagana aan boholayno waan diyaar garaysannahay magaalada kismaayo ayaa ah halka ugu daran ee xamse iyo xasan ay ku haminayaan in ay la wareegaan ugu yaraanna ay qalqal iyo qalalaaso ka abuuraan si maamulka jubbaland uu kala daato oo uu noqdo hal haaday iyo hal hiibshay inkasta oo halkaa ay joogaan ciidamada kenya axmed madoobe waxauu habeen iyo maalinba wadaa shirar si uu u difaaco jiritaanka maamulka uu madaxnimadiisa markii saddexaad isu caleema saaray markii la doortay waxaa weerar afka uu ku qaaday ra-iisul wasaare xamse oo iminka ka dhigan gudinta ugu weyn ee xasan sheekh uu adeegsanayo xididasiibka maamulka axmed madoobe majaraha uu hayo si meesha looga saaro dabadeedna loo abuuro maamul u hoggaansan amarada madaxda federaalka waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leehay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matelaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayin kuwa kaa awood badan baa isku dayin dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhayaal ahaa sidaa iyo sidaas xamse hore iyo ugu hor yimaday qorshaha axmed madoobe uu waday ee dib isu doorashadiisa la xidhiidha kadib markii uu dantiisa ka dhex arkay inkasta inkasta oo madaxda federaalka oo xamsaha qudhiisu ka mid yahay ay dantooda gaarka ah wataan xildhibaanada federaalka qaarkood gaar ahaan kuwa jubbaland ka soo jeeda ayaa axmed madoobe garab taagan waxayna ku sugan yihiin kismaayo waxay sheegayaan in haddii maamulka jubbaland burburintiisa loo soo guntaday ayaguna ay doonayaan in maamulka muqdisho fadhigiisu yahay ee federaalka ay burburiyaan waa kan xildhibaan cabdirashiid xidig oo xubnahaas ka mid ah haddaan nahay golaha baarlamaanka federaalka ku matala jubbaland ma dhici doonto haddii ciidamo lagu qaaday helikobtaro oo lagu geeyey deegaano nabad ah oon dhibaata ka jirin annaguna helikobtaraan qaadanaynaa baarlamaanka ayaan tegaynaa xukuumadda iyo dowladdana meesha ayaan ka saari doona dhinaca gobolka gedo waxa uu ka mid yahay meelaha xiisaduhu ka jiraan etoobiya oo awal dowladda federaalka u diidanayd in wefdi ka socda uu tago magaalada garbahaari ayaa iminka waxa ay ogolaatay in halkaa uu ka dego cabdulaahi shimbir oo ahaa guddoomiyaha gobolka gedo maamulka jubbaland ugu magacaaban laakiin iminka dhanka dowladda federaalka ah u dega rogtay kadib markii ballanqaadyo loo sameeyey axmed madoobe maamulkiisu waxay weerar afka ah ku qaadeen guddoomiyaha ka daldoorsaday waxaanay ku eedeeyeen in uu deeq gobolku lahaa leexsaday sidaa daraaddeedna ay xilkii ka qaadeen cabdulaahi shimbir waxa uu laba farood u taagay guddoomiyaasha degmooyinka waxaanu ka dalbaday inay kala caddeeyaan in maamulkiisa ay raacayaan taa micnaheeduna uu yahay in dhanka dowladda federaalka ay u soo weecanayaan iyo in ay dhanka axmed madoobe kasii mid ahaanayaan waxaa kaloo raba inaanu mahadceliyo ciidamada admis oo ayaguna ammaanka nagala shaqaynhayo si weyn oo xoog badanna u soo dhoweeyey imaanshiyahayaga ooga qayb qaatay amnigana wax ka sugay wada shaqaynta iyo amni wada ilaalintana waa ku faraxsanahay admis iyo ciidamada dalka noocyadooda kala duwan intaa kadib waa iswaraysan doonnaa waxaan rabaa hal kelmad inaan idhaahdo guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka qaybaha maqan waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma jirto waxaan rabaa afartan iyo siddeed saac dhexdooda warkiis warkiinna caddaysta anaa gumaratoore idiina anaa idin xukumo insha allah waxaad qaadanaysaan amarkay ciddii kaloo hadda meel kale waxaan qaltaagaysana soo dhowaadaan leenna wixii aad ka gurtaan insha allah waan arki doonnaa ayagana waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma lahane kuwii had hadlay oo hadalladiinna ka soo noqda guddoomiyaasha degmooyinka baardheer iyo luuq ayaa waxay ku jawaabeen in ay axmed madoobe la safan yihiin waa ninka la yidhaahdaa saaxiibkay cabdulaahi shimbir barasaabkii hore ee gobolka gadow annaga ninkaas hadda cidda soo dirtay ma garanayno kolley ma kuwii ariga soo xareen waayey baan annaga geel u dirsanay buuri kuwa ariga soo xareen waayey miyaan geel u dirsanay cabdulaahi annaga sida loo magacaabay toddobada degmo oo gobolka gado meel uu tagay oo shaqo ka qabto ma jirto maanta inuu isaga oo haddana dambiile ah oo ka dhacay hantidii gobolka gada fatahadii ku dhuftay dhibaatadii ku dhuftay saan u sugayna ilaa aminkaan ku sugayna xilkan shalay laga qaadon ognahay iscadeeya iyo degdeg inuu yidhaahdo taas nasiib darro wey anigu nin odayo garbaariga tago inuu yahay baan u aqoonsana cabdullahi shimir warkayda dhexda ma yeelin uma aqoonsana barasaabka gobolka gada aniga maanta tiital anaa leh anaa guddoomiye degme eh adigoo guddoomiye gobol ah oo rabbi kugu irsaaqay inaad ummaddan mas-uuliyaddoodii qaadda maanta oo aad mucaarad noqotay ood aragtidaadii siyaasiga heed beddeshay maxaad gada ku soo kordhin kartaa maxayse kaa faa'iidahayaan bulshada jubbaland awalan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo anoo ah guddoomiyaha degmada baardheera kuna hadlaya afka gobolka qoraahdii maanta ka soo yeertay guddoomiyaha gobolka inuusan annaga nagu matelin jubbalandna ku matelin gobolka gadana ku matelin asagana ay keli ku tahay annaga waxaan nahay maanta hoggaanka annagaa ummadda u hayno horey dowladda federaalka ah waxay xilligii farmaajo isu khilaafeen axmed madoobe muddo dheer kadibna arrintu wada hadal ayay ku dhammaatay waxaa xusud mudan in laba kun sagaaliyo tobankii markii axmed madoobe dib isu dooranayay magaalada kismaayo ay tageen niman murashaxiin ah oo dhanka dowladda federaalka ah laga taageerayey hub ayaana la isu qaatay laakiin qorshaha in nimanka midkood xilka hanto ayaa dhicisubay kadib markii axmed madoobe asiga oo ciidan ku daajay magaalada kismaayo uu dib isu doortay muddoxileedkii hore ee xasan sheekh sidaan oo kale ayaa khilaaf adag waxa uu dhex maray asiga iyo axmed madoobe aakhirkiina magaalada addisababa ee caasimadda dalka etoobiya ayaa labada dhinac khilaafkoodii lagu soo xaliyey hadda bulshadu waxay daawanayaan loolanka labada dhinac u dhexeeya inkastoo madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu dhammaantood ay shisheeyaha u daacad yihiin haddana ayaga ayaa kala coodubilaysta ninka ugu daran ee ay u arkaan inuu ugu jirjiroolaysan yahana waa axmed madoobe taliyihii hore ee surdoonka dowladda federaalka ah fahad yaasiin ayaa horey loo weydiiyey waxa uu ku macnay karo axmed madoobe axmed madoobe sidiisuba waa mashruuc ajnebi oo lagu beeray soomaaliya soomaaliyana ku nool haddaan si kale kugu dhigo axmed madoobe waa kansar siyaasadda soomaaliya ku jira maalinta uu siyaasadda soomaaliya meel uga baxo maalintaasayna soomaaliya hagaagaysaa shir golaha wasiirada ee dowladda federaalka ay muqdisho ku yeesheen isla markaana uu guddoominaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa lagu sheegay inaanay oqoonsanayn dib isu doorashada axmed madoobe waxaana intaa lagu daray war micnihiisu yahay ha la soo xiro goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo ay si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin aynu ku soo gudbinayno mowduuc labadii habeen ee lasoo dhaafay aad ku dhagaysateen barnaamijka dhuuxa wareysiyada barnaamijkaas oo halkudhigiisu ahaa imaaraadka carabta ableyda reer galbeedka haddaba warbixin ku aadan nuxurka barnaamijkaas أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن
imaaraadka carabta ableyda reer galbeedka wuxuu ahaa barnaamij soo gudbinayey habdhaqanka guracan ee islaam nacaybka ku dhisan ee ay ku cambaxday dowladdan yar ee dhacda mandiqadda khaliijka taasoo khayraadka muslimiinta ee batroolka u adeegsanaysa shidaal lagu horiyo colaadaha ka dhanka ah muslimiinta soddonkii sane ee lasoo dhaafay ma jiro dal ka mid a waddammada islaamka oo aanay si dadban iyo si toosba imaaraadku qayb uga qaadan dhibaataynta dadka halkaas ku nool haba ugu darnaatee waddamada martigeliyey kacdoonno jihaadi ah iyo kuwo shacbi ah oo looga soo horjeeda xukaamta talada haysa wuxuu sooyaalka madow ee dowladdani soo bilaabanayaa horraantii sagaashimeeyadii xilligaas oo ay qayb ka ahayd duulaankii maraykanku hogaaminayey ee lagu soo qaaday dalkeenna soomaaliya waxaa xigay duulaankii lagu dumiyey dowladdii islaamiga afghanistaan ee dhacay sannadkii labada kun iyo kowda kaasoo uu hogaaminayey buushka inanka ah kuna tilmaamay inuu yahay dagaal saliibi ah imaaraadka carabta ayaana si liidnaan iyo diindarri ka muuqata uga qayb noqotay gowraca iyo gumaadka labaatanka sane ku socday shacabka dulmidiidka afghanistaan laba sane kadib duulaankii afghanistaan wuxuu maraykanku dagaal kale oo dulmi ah ku qaaday ciraaq iyadoo lagu andacoonayo in sadaam xuseen hogaamiyihii bacdiga ahaa uu haysto hubka wax gumaada ee nukliyarka imaaraadka carabta ayaana safka hore kaga jirtay duulaankaas dalkeedana waxay u furtay diyaaradaha gantaalada geerida xambaarsan kacdoonnadii guga carabta ay shucuubta carabeed ku doonayeen isbeddel muuqda iyo inay dhistaan dowlado islaami ah waxay imaaraadka carabta si ay u tusto ameerika iyo yuhuudda inay tahay adeega daacadda isku maqiiqday meel weliba uu ka soo daahiray nuurka islaamka iyadoo sahmiye iyo raa'id ka noqotay kacdoonnadii caaganaa ee lagu dhiciseeyey gugii carabta wakhti xaadirkan la joogo waxaa gacmaha dowladda imaaraadka carabta ka da'aya dhiigga muslimiinta yemen suudaan ghaza iyo soomaaliya iyadoo hubaynaysa maleeshiyaad arxanlaawayaal ah oo luuqadda ay garanayaan keliya tahay dirham iyo doolar ayayna dowladdani ku lug leedahay masaa'ibka ay la nool yihiin muslimiin badan mandiqadda uu dalkani dhaca oo ah jasiiratulcarab nebiga sala allahu calayhi wasalamna faray in gaalada laga saaro ayaa hadda isku beddeshay hoyga iyo halka ay ku nabadgalaan khalqiga allah kuwa ugu liita mana jirto tallaabo diinka fogaansho ah oo aanay qaadin carruurta bin zaayid ee aabbahooda ka dhaxlay kudaabnaanta yahuudda iyo nasaarada maalin dhow dhow dhow imaaraadkan waxaa la dhagaxdhigay macbadkii ugu weynaa ee hindida macbadkii ugu weynaa ee hindida ayaa maalin dhoweyd la dhagaxdhigay muslim kastoo joogana cashuur dheeraadaa lagu soo rogay imaaraadka haddaad ka war haysaan iskuullada waxaa u shardiya bay dhahaa hadda macallimiinta ardada waxbaraysa inay diinta nasaarada haystaan dhammaan masaaridii iyo suudaantii iyo muslimiintii waa laga wada saaray iskuulladii ninku haddaanu diinta nasaarada haysan bay dhahdaan iskuulladeeda waxba kama dhigay shuuf halka la isla marayo
barnaamijkan gaarka ah ee ka kooban labada xalqo ayaa xoogga saaray inuu soo bandhigo xaqiiqda dowladdan iyo halka ay ka joogto dagaalka ka dhankaha islaamka iyo muslimiinta waana falal guracan oo diiwaan gashan madaxda imaaraadkuna maxfalada dunida kaga faanaan sidaas darteed shacabka soomaaliyeed ayay la gudboon tahay in kun iyo kow jeer ka feejignaadaan dhagarta dowladda imaaraadka carabta
iskaashiga aan la leenahay maraykanka wuxuu ka markhaati kacayaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka argagixisada imaaraadka carabta waxay dhabarka uridanaysaa mas-uuliyadda ah in ay si dhab ah garab ugu noqoto xulufadeeda waan ku faanaynaa inaan nahay waddanka keliya ee carbeed ee qaybta ka noqday lix gaashaanbuur oo militari oo aan ku garab istaagayno maraykanka shan iyo labaatankii sanno ee la soo dhaafay
نرتضي حتى وإن دنت الكواسر يرفع المحتال قومي يا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu ka warramay mashaariicda horumarineed ee gobolka laga hergeliyey iyo arrimo kale oo muhiim ah haddaba qaybta koowaad ee waraysiga waaliga gobolka hiiraan ku soo dhowaada marka hore ku soo dhowow raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah aad baa u mahadsantihiin bahda alfurqaan dadaalkiinna iyo juhdiga aad bixinaysaan waana ku dhowahay mowduuca aad soo jeediseen ugu horeyn waa sidee xaaladda guud ee wilaayada alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin si guud wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay mahadii ee nicma ka jirto oo xagga caafimaadka dad iyo duyiba waafiyow yihiin ee keliya roobabka dib dhacay oo si guud hadda u jiro ayagana aan rajo badan ka qabno allah tabaaraka watacaala inuu si degdeg a roob noo siiyo baa waxyaabaha hadda un jirjira ama la isweydiinaya ah si guud marka waxaa la dhihi karaa dacwadii iyo khayrkii waa socdaan waayihii ugu dambeeyey wilaayada de waayadii nashaadaad badan baa jiray oo xamalaad dacwi ah oo kala duwan baa isu daba marmaray waxaa la dhihi karaa marka aad iyo aad bay xaaladdu u fiican tahay intaa iyo inka badanna ilaahay baan ka rajaynayna subxaanahu watacaala maxaa mashaariic horumarineed ah oo maamulka islaamiga ee hiiraan uu ka fuliyey deegaanada iyo degmooyinka uu maamulo wax badan oo khayri ah baa jira hadday tahay dhanka dacwada iyo hadday tahay khadamaadka kaloo caamka aba waayihii ugu dambeeyey waxaa jiray mashaariic badan oo ku saabsan xagga dacwada matalan xamladii loo bixiyey xamlatu irshaad ulum ilaa sabiil arashaad oo in badan wilaayada ka qabsoontay muddo laba bilood ah waa mashruuc dacwi ah aadna u qiimo badnaa ummadana wax badan oo faa'iida ay kala hartay mashruuc kalaa jira isaga laftirkiisa oo aryaafi ah oo ka socday maktabka dhexe dacwada xarakta shabaal mujaahidiin iyaguna wax badan oo khayr ah ayay muxuu aha guteen wax badan oo khayr ah iyo wax badan oo faa'iida ah laga helay waxaana iskabay mashruucaas iyo mashruucan kale oo irshaadul umma laba mashruuc iskabaysay ahaayeen dhinacaas waa dhinaca dacwada barnaamij siyaasi ahaa jiray oo wilaayada ka socday oo asaga laftirkiisa tawjiihi ah oo qabaa'isha lala kulmayey afraadda lala kulmayey dowraadii isugu jiray niqaashaad tiro badan oo asagana waxyaabihii qabsoomay dhanka tawjiiha ee siyaasadda ku saabsan ama maamulka waxyaabaha kaloo mashaariicda oo hergelay oo wilaayada ka hergelay wax socday iyo wax dhammaadayba runtii wax badan baa jira matalan wilaayada waxaa u suuroobay oo ilaahay subxaana watacaala u suurogeliyey mashruuca dib u soo noolaynta ama dayactirka iyo dhismaha lagu sameeyey goobtii caafimaad ama isbitaalkii deegaanka booco maqarka muxaafadada beledweyne sida oo kale iskuulkii dayacmay oo ay ummaddu wax ku baran jirtay oo asagana hadda gacanta laga qaaday deegaanka booco ayadana waxa weeye mashaariicda qabsoontay oo wilaayada u qabsoontay waayahan dambe ayaa ayuu ka mid ahaa waxaa ka mid ah waxyaabaha qabsoomay suuqa weyn ee loo bixiyey suuqa alaqsa oo ka hirgelay degmada buqa qable wuxuu ka mid ahaa mashaariicdii fushay oo qabsoontay buu ka mid ahaa oo bulshada loo qabtay khadamaadka caamka ah ee bulshada loo qabanayay bay ahayd ee mashruucan weyn ama masjidka weyn ee jaamica ah oo socda hadda degmada ceel cali ka socda ayaa ka mid ah dhismihiisa waxaa kasii horeeyey si guud ee dhismaha ceel cali oo dhan in la bedelay si guud oo runtii qayb aad u weyn ama wakti fara badan lagu baxshay wilaayada ku bixisay ee mujtamaca muslimka oo meesha degan iyo wilaayadooda iska kaashadeen ee wuxuu ahaa suuq aad ciriiri u ah suuq ganacsi fara badan lahu ahaa aan jidad lahayn maantana qofkii taga oo muslim ah ishiisu ay ku raaxaysanaysaa waxyaabihii qabsoomay waktiyadii dhowaa aan soo marnay bay ka mid ahayd ee ceelal baa qabsoomay sida horeyba aan u baahinay ceelkii laga qoday deegaanka biyoneef biyaha macaanka badanna laga helay baa jiray oo isaga laftirkiisa qabsoomay mashaariic yaryarood oo khadamaadka ee bulshada loo qabanayay ah oo badan baa jirtay hadday madaaris yihiin maraakiis hadda markaska weyn oo laga dhisay deegaanka show maqarka muxaafadada jalalaqsi oo hadda farta laga qaaday baa jira oo isagana ilaahay subxaana watacaala noo suurageliyey wax fara badan baa qabsoomay ilaahay baana ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala dhanka waxbarashada oo kale haddii aan tusaale u soo qaadanno maxaad ka qabateen oo la xusi karaa hal iyo labo majaalka waxbarashada wilaayadu waxay siisay waktigan dambe weliba si fiican bay wax u socdaan waxaa xusid mudan mar dhoweyd waxaa soo qalin jibiyey barnaamijkii tasxiixiga ahaa machadkii dadka waaweyn oo qur'aanka yaqaana looga saxayey nudqiga baa soo gebagaboobay hadda waxaa furan machadkii itqaan oo tasxiixa qur'aanka iyo xifdiga labadaba isugu jira waxaa hadda khadka ku jira oo aan filaynaa inay mar dhow furmaan kuwo kale oo noocaas ah waxaa furan wilaayada ka furan saddex machad oo ah macaahidda loo yaqaano machadka loo yaqaano qurtuba ayaa wuxuu ka furan yahay saddex goobood kuwaan tirada badan oo ayaguna ka furan dhowr meelood machadka loo yaqaano ibnuteymiya furan oo ummadda wax ku barata icdaadu daaciyaadkibaa furan oo asagana aan runtii kala go'in oo marba qayb kasoo qalinjibisaa waxaa intaa dheeri ah maraakista kale oo furan oo dadka waaweyn ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen gabdho iyo kuwii khalaawiga ahaa oo ayaguna tiro badan oo aan hadda cadadkooda halka ku koobi karin marka si guud ummaddana waa danaynaysaa oo dadku waa rabaan barnaamijkan waxbarashada ama ha noqoto tacliinta nidaamiga ah oo kale ama ha noqoto middan sharciga ah waxaa intaa dheeri ah dowraadka aan kala go'aynin oo ama dadka kala duwan anwaacdooda kala duwan muxaafadaadka hadday yihiin dumar xirfadleyda kala duwan ayaduna waxa weeye waa joogto oo waa baxaan afar iyo labaatan saac waxaa socda dacwada nashaad bay leedahay ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala deegaano ka mid ah gobolka waxaa ku sugan ciidamada shisheeyaha iyo maamulka hirshabeelle maxaad kala socotaan wadciga iyo xaaladda ay ku nool yihiin bulshada degan deegaanadaasi ka baxsan gacanta wilaayada
marka hore cadowgu sida aan wada ognahay dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkii hore oo qadiimka ahaa hadday tahay jalalaqsi bulaburde matabaan maxaas iyo meesha loo yaqaano beled weyne halgan intuba waxaa degan cadowga ilaahay subxaanahu watacaala cadowgaas marka ummadda la joogta aad bay u dhiban yihiin adduunye ahaanna waa u dhiban yihiin aakhir ahaanna waa u dhiban yihiin waa dad ku nool handadaad waa dad ku nool dhimasho agteed waa dad mararka qaar ay suurowdo inta la iska qabto la arko dadkii oo dhintay oo meel yaallo iyagoo dhaawac oo meel yaallo maalkoodana waa la dhacayaa naftoodana waa la handadayaa ummaddaasu marka waa ummad aysan waxba u badbaadin qofka muslimka ah oo maanta diintiisa ay u badka qabto adduunyadiisana u badqabto waa qofka ku nool wilaayaadka islaamiga ah nin oday ah wuxuu iga sheekeeyey nin baa dibadda jiray buu yidhi muddo dheer buu dibadda jiray wiil asagoo dhalayba camalka galay oo joogay wilaayaadka islaamiga ku noolaa wuu ku ciil qabay wiilkiisa marka galay camalka muqdishu kasoo degay baabuur buu soo raacay wuxuu usoo socday wilaayada islaamiga hiiraan buu ninkaas usoo socday in badanna dhulku waa ka maqnaa odayga marka dadka baabuurka saarnaa ma hadlaayaan qof qof la hadlaya war maxaa dhacay dadku isfihirinaya shib waa la aaminsan yahay isagoo cusub yahay sida loo socday baa waxaan u imaanay buri meel ka taagan tahay raaya ka taagan tahay laa ilaaha ila allah maxamadu rasuullah ku qoran tahay markaasay dadka hadal bilaabeen buu yidhi war maxaa idan ku dhacay oo aad marka hore u hadli weydeen haddana aad u hadlaysaan war waxaan soo galnay dhulka shareecada lagu maamulayaan soo galnay dhulkii lagu hadli karaan soo marnay baan soo galnay ummadda wuxuu yidhi waxaan dareemay nafis anna maalinka markaasaan qancuunahay macna macnaha waxay tusaale u tahay dhibaatada ku haysata dadka eh, bulshada soomaaliyeed oo ku nool dhulka cadowgu dhibka haya marka inta aan ka ognahay haddaan su-aasha soo koobo jawaabteedu dadka ku nool dhulka cadowgu waa dad dhiban adduunya ahaana oo u dhiban yihiin diin ahaana oo u dhiban yihiin masaalixdooda ma wada gaari karaan waa dadkaad maqlaysay oo gaadiidkooda labaatanka iyo soddonka bisha uu ku hornaa ee qabna iyo dhulkaas marka ee, oo cidda haysata aan la aqoon cid la hadli kartana aan la aqoon waa dadka afar iyo labaatan saac beled weyne habeen dhowaad maqlaysay dadka oo webiga ayagoo xirxiran oo la laayay webiga muxuu ahaa ee lagu soo tuuray oo cid sabab loo dilay iyo sifa laga raba midna aysan aqoon maalkoodaa la qaataa iyadoo loo jeedo oo cid ka hortaagan oo ka celinaysa aan la arag ee sharaftoodaa lagu dheelaa xitaa waxyaaba muxuu ahaa ee shareecadeenna aan ku fiicnayn ama munkaraadka oo ilaahay uu neceb yahay kuwooda ugu liliitaa waxay ka jiraan ee dhulka cadowga uu ka tali marka waa ummad dhibaato ku nool ee markii ay soo galaan wilaayadu islaamiga imaadaanna waxaa daliil u ah runtii ee, ee, ee, tusaale ugu filan ciidaha oo kale waa kuwa dadka ka imaanaya inta beledweyne ka imaada xamar ka imaada jalaqsi iyo ka imaado bay wax ku soo ciidayaan wilaayada dhexdeeda ayaga oo maalinkaas keliya raba in ay muxuu ahaa ku noolaadaan indhahoodana ay u raaxaystaan qalbigoodana u fiicnaado gobolka qaybo ka mid ah waxa ay ka dhacay sanad iyo barkii ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeyey ciidamadiinna iyo kuwa dowladda federaalka oo kaashanaya shisheeyaha maxaad inooga sheegi kartaa wadciga militari ee wilaayada iyo dagaaladii ugu dambeeyey
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag markana waxaan ku sii dhownahay qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka iyo xalqadeedii sagaashan iyo shanaad waxaana aala inala socodsiiya doctor qorax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtore caawa waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano stroog ama faalig bismi illaahi araxmaan araxiim soomaali ahaan cudurka faalig waa cudur si guud soomaalida faraba aan ku hayo waana cudur dadka aysan aada iyo aada ugu baraarugsanayn daaweynna wuu leeyahay haddii la fahmo ee cudurka asaga ah stroog ama faalig waa is a medical condition in which poor blood flow to the brain results in cell death macnada waxaa maskaxda aan leenahay dhiigga soo gaaro oo ayadoo quudiyo oksijiinka iyo glukooska u wada iyo canaasirta kaleoo nolosha u ah maskaxda iyo maskaxda ka go-ayo marka strooga labaa loo qaybsa waxaa loo yaqaanaa mid waa iskemic iskemic macnada waxaa waaye dhiig fiican maskaxda ma soo gaarayo qaybta ayada ah qaybta kale waxaa loo yaqaanaa hemorrhagic oo macnada waxay tahay dhiigbax baa maskaxda ku dhacay kadibna maskaxda dhiig- dhiiggaasaaba dhib ku hayo ku daatay labadoo qayb marka ma wada sheegi karno waqtiga cariiriya awgeys haddaan qaadano nooca ugu badan oo boqolkiiba toddobaatan iyo sagaal lagu arko waa nooca loo yaqaana stemic stroke ischemic stroke waxaa loo yaqaanaa waa blood supply to the part of the brain is decrease yacni qayb ka mid a maskaxda inuu dhiigga ka yaraado waxyaalaha sababa marka maxaa ka mid a inuu maskaxda dhiigga uu gaari waayo waxaa ka mid a waxyaalaha keenaya thrombosis oo ah xinjir inay xirto xididadii dhiigga u waday maskaxda waa mid waxaa kaloo keeno embolism oo ah xinjir ka soo tagtay meel kale inay ku go'do xididka afkiisa maskaxda gala qaybtaas iyada ah waxaa kaloo keeno hypoperfusion oo ah inuu si guudba qofka shoog ugu jiro dhiiggiisao dhanba uu wareegiisa uu yaryahay kadibna maskaxdu qayb jirka kamid a waaye ayadana ay dhibkaas usoo gaaro qaybta ugu dambeysa waxa waaye cerebral venous sinus thrombosis godad ay leedahay jirta maskaxda dhexdooda ah inuuba xinjirtu ay gasho maskaxda dhexdeeda oo xidiidada kale aysan ahayn afartaas way keentaa haddii marka qofkan intaan sheegin ay ku dhacdo maxaa dhici doona qofka waxaa dhacaysa inuu ka dhaqaaqi waayo hal dhinac uu ka damo laga soo bilaabo madaxa ilaa yacni jeex qofka hemi waxaa loo yaqaana hemibaresis ama hemiblegia dhinac dhin inuu ka damo inuu fahmi waayo qofka ku adkaato inuu hadlo inuu wax fahmo hal il inay shaqayn weyso afka inuu u qalocdo dhinaca ayada ah yacni waa waxa loo yaqaano qofka qofka hebel ahaa qayb baa dhacday dad maqlaysaa waa un cudur noocaasa dadka musharaxiinta u ah marka oo badana oo ku dhaca maxay tihiin dadka ayaga ah ilaa waxaan sheegaya xididada inay qaar xinjirgalayso qaar inay dilaacayaan sababtu maxay tahay dadka ugu jira musharaxiinta waxaa waaye dadka cadaadiska dhiigooda uu sarreeyo dhiigkarka qabo dadka tubaakada isticmaalo sigaar ha noqoto xashiish ha noqoto iyo noocyada kaleba dadka burbuuran oo xiidadoo baruurta ay dhexgeli karto dadka dhiigooda uu ku badan yahay kolesteroolka dadka sokorta qabo intaba waxay ugu jiraan khatar cudurkan cudurkan marka la baarayo waxaa lagu baaraa laba mashiin oo casri oo loo yaqaano c t scan iyo m r i waxaa kaloo la raacsaa c t e c g na waa la raacsaa iyo mashiimo noocaasa cudurkan markii qofku dhakhtarka uu imaado kolleyto pharmacotherapy waxaa la dhahaa jirto qayb daaweynna way leedahay qaybna waa surgical oo ah qaritaanka oo in xiidadii la furo maskaxdii la furo xididkii xirnaa laga soo bixiyo xinjirta saasay noqotaa labadaas u kala baxdaa daaweyn iyo cudurka marka wuxuu ku leeyahay ka hortag buu leeyahay ka hortag maxaa weeye ka hortag waxaa weeye qodobka u horeeya haddaad isku ogtahay sokor haddaad isku ogtahay kolesterool haddaad isku ogtahay dhiikar lix bilood kasto jirkaaga check up ku samee yacni jirkaaga fiiri xaalkuu ku sugan yahay iska fiiri cuntada dufanka ku badan yahay iska ilaali almiita samayso maalinkii hal saac hadday ugu yaraato socod ah haddaad xinjirta kugu badan tahay daawada loo yaqaan asbariinka toddobaatan shan miligram maalin walba qaado iyadoo dhakhtar uu kuu qorayo intaas qofka hadduu sameeyo ilaahay idankiisa uu fiicnaanayaa marka cudurkan waxaa loogu tala aan ugu talagalna waxay tahay inay ummadda ay fahanto stroke stroke waa laba cudur oo waaweyn mid loo yaqaano dhiig maskaxda ku furmay iyo mid maskaxda dhiigga ka xirmay waa mahadsantiin asalaamu calaykum raxmat barakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي intaas ayuu ku egyahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh